SBS Radio
runtii articalka wax lagu farxa ma aha in yani title looga dhigo african community oo la isticmaalay cid la isticmaalay ma jirto communitiga de khaasatan soomaalida waa dad xur ah wadankan waa wadan dimuqraadiyad ah xisbigana de waxaan u galnay inaan danteena aan sii aan sii wadno muhiimada ah oo australia aan u joogno qof kastana community kastana danta waa yaqaaniin anagana maadaama aan elihii helnay iyo aqoontii aan ku gaarna heerka oo wax lagu farxo laakiin articalka inuu titleka ka dhigo dad la isticmaalo kale intaasa ay ku xumeeyaan maalinta kale waa garta marka guud ahaan dabcan waa xilka aad ka haysid xisbiga laybarka oo ah inaad madax ka tahay branch ama laan ku taalla heidelberg eedaha ugu badanna waxa weeye waxa ay dhahaan branch starkin oo macnaheedu yahay haddaan soomaali ku macnayno dad badan oo loo recruit gareeya ama loo qoray inay hal meel u codeeyaan marka eedahaas maxaa ka leedahay eedahaas waxba kama jiraan waad garan kartaa markay leeyihiin branch starkina la sameeyey ee saddex boqol qofooda xisbiga soo galay muddo sideed sano ah sideed sano wax yar ma ah muddadaasoo dhan dadka xisbiga galaya waxay usoo gelaayeen si tartiib ah waxayna usoo gelaayeen si sharci xisbiga waafaqsan xisbiga sharcigu leeyahay qofka markuu branchiga yimaado uu member noqdo uu foomka buuxiyo oo lacagta bixiyo aan anaga ansixino kadib waxaa loo diraya xisbiga kadib waxaa ka fariista gudi la yiraahdo gudiga memberska members committee la yiraahdaa gudigaas markay fiiriyaan ay jeegareeyaan wax waliba haddana waxaa loo gudbiyaa admin committee oo xisbiga ugu sareeyo admin committee go-aanka ugu dambeeya le in memberkaa la ansixiyey inaan la ansixin marka soomaalida inta xisbiga gasho dhan waxay mareen nidaamkaas waxaan la ansixiyey qaarkood waxa waaye todoba sano qaarkood lix sano qaarkood afar sano qaarkood hadda dhaway galeen marka arrintaas saasay uku dhacda waa gartay dabcan qodobada gaar ahaan laguu soo jeedinayo adiga maadaama aad madax ka tahay branchiga leybarka heidelberg waxaa ka mid a in matalan toddobaatan boqolkiiba dadkaas badan ee hadda saddexda boqol labadii sana iyo barkii u dambeeyaa la qoray waxaa ka mid a dadka qaarkood inay dhaheen anagu maba ogeynba in xubin leybarka aanu ka nahaybo dad kalaa qoray qaar la leeyahay adaa lacagta ka bixiyey marka waxaasoo dhan waxaad leedahay waxba kama jiraan mise adigu waxba kama ogin
runtii aniga intaan ogahay waxaas wax kama jiraan dee dad kale wax sameeyaan waa arrin kale gaar ah laakiin anigu ma ogi maadaama aan meesha madaxweyne ka ah intaan arkahayn dadka membernimada iyagaa imaanaya member naqanaya way dhici kartaa soomaali waa taqaanaa markii xisbiga dadkii soomaalida xoogaa ku jira ay bateen ay dadkii isu sheegeen inay ogaadeen xisbiga inuu fiican yahay marka waa marka inay dadki kale jecleedeen ay jeclaadeen ay soo galeen waa dhici kartaa tiro badan marka laakiin dadku waxay u yimaadeen markay soo gelaayeen sida nidaamka uu waafaqsan yahay waxayna kusoo galeen sida nidaam ah lacagta iyagaa iska bixiyay foomkaygaa buuxiyey systemkay raaceen cidna cid ma qasbin marka arrimahaasoo dhan aniga xaggayga waxba kama jiraan
dabcan waxaad madax ka tahay laanta leybarka ee xaafadan heidelberg oo articalku inta badan ka hadlayay sidoo kalena waxaad madax ka tahay ururka soomaalida ah oo sacof la yiraahdo dadka qaar baa isdhihi karaa labadaas shaqo kala duwan conflict of interest ma noqon karaayo labadaas howlood inaad isku haysid wax dhibaataa communitiga mawleda laga yaabo dad inay is yiraahdaan arrintaa laakiin anigu uma arki xisbiga jagadan ka hayo madaxweynenimada waa waa sax jagad aniga aan meesha mas-uul ka ahay laakiin ururka sacof waxaan ka ahay secretary madaxweynuhu leeyahay madaxweyne ku-xigeenuu leeyahay nidaam urureeduu leeyahay ururkaba ogolaamaya in loo isticmaalo arrimo oo kale runtii arrimahan ah soomaalida maxay xisbigu u gashaa tirada la eg waa dhici karta aniga inaan dadka qaar markay arkaan ay weydiiyaan wax fiican waay laakiin haddaad u fiirsatid victoria waxaa jira xisbi branjaal waxaa jira oo sidoodaba luqadda af talyaaniga lagu hadlo luqadda turkishka lagu hadlo luqadda af carabiga lagu hadlo luqadda griiga lagu hadlo luqadda macedonianka lagu hadlo waxaana la yidhaahdaa magacyadooda xitaa waxaa la yirahda macedonian branch greek branch waxaa la yidhaahdaa arabic branch waxaa la yidhahdaa turkish branch magacyada oo wadanka dadka ka yimid ay leeyihiin waxana xataa yimaada oo miitinga keliya dad u dhashay wadanka keliya luqadoodaan lagu hadlaa aniga hadda branchigan mas-uulka ka ah waaba branchi dhexdhexaad aho oo yani heidelberg branch la yirahda somaali branch uma bixin dadka waxay xaq u leeyihin xitaa inay weydiistaan iyaga inay dhahaan annaga soomaali haddaan nahay branch soomaaliyaan u baahannahay xisbigan maadaama aan u cadeen waxaan nahay dad xisbiga yani u jajaban arrintaas saasay ku dhici jirtay talyaaniga markii loo furay griiga loo furay in lagu soo dhaweeya xisbiga ay soo galaan haddeer ma garanaya sababta ay dadkaas dadkii hore ana ay soomaaliya xisbi geelaya oo hadda heidelberg branch ay u diidaan ay yiraahdaan looma ogolo dadkan ma arintaas ma arin racisma ma arrimo kala ma garan kara laakiin wax cajiib ah waa runtii intaasoo branches oo luqadahooda ku helo wadamadoodan lagu magacaayo waa jira waa gartay dabcan meesha laga yaaba in dadku ay u dhahaan conflict of interest waxaa laga yaabaa sida journal ku qornayd oo kale in dadka kuu yimaado oo markaasi dano aad howlo aad u fuli sidoo kale inaad markaas tiraahdid ama ka mid noqo ama ma ka mid tahay marka haddii qof xisbiga aan ku xirnayn oo kuu yimaado kale ama liberal u codeeya ama green u codeeya laakiin dano jaaliyad ahaan uu kuugu yimaado markaas saameyn ma ku yeelanaysaa inuusan member ka ahayn xisbiga laborka oo kale maya xafiiska ururka sacof hadduu qofka yimaado qof kastoo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay in wuxuu u baahan yaha loo qabto haddii aan qaban karno haddaan qaban karin wmama qaban karnaba laakiin weligii xafiiskan qofna ma celin qof soomaali oo hadda xafiiskan intuu yimid la yiri arrin lagu qabamayo ma jirto majoritiga dadka yimaadana haddaad u fiirsatid xisbi kuma jiraan dadka xisbiga galo waa dad si iyaga marka khiyaarkooda ama familkooda la hadlay ama walaalahooda la hadlay ama qof xisbiga ku jira la hadlay sidaasay ku ogaadaan xisbiga inuu jiro xisbiga macnihiis wuxuu yahay loo sharxo markaasay dadkii ay xisbiga galaan laakiin arrinta ururka sacof waxa waaye waa arrin xafiis oo qofka yimaado wuxuu u baahan yahay loo qabto islamarkaana xafiis ka taga hadda qoraalada noocan oo kale ama eedahan hadda lagu soo jeediyey ama madaxweyne ahaan lagugu soo jeediyey saameyn ma ku yeelanayaan bay kula tahay shaqada aad jaaliyadda u haysid sumcadda aad bulshada ku dhex leedahay wax ma u dhimaysaa saameyn ku yeelanaysaa kula taa waxay ku xiran tahay aragtida dadka aniga ma filaya ilaa hadeer somaali community maanta inta aan telefoona igu soo dhacay intaan arkayba waxa waaye waa arrin runtii ay ku farxeen xisbiga iyo tirada soomaaliya inta ku jirto qaaraba maanta waxay leeyihiin hadda annagaa rabno inaan hadda xisbiga galno maadaama media warkii soo qoray waxay u arkaan in somaali community la caburinayo log iskuma laha arrin way dhici karta dad inay fikir ahaan dhahaan somaali community arrinta waxuu dhintay laakiin majority aniga filaya inay arrintaa qabaan dadka oo mainstreamkana waxaas uma arkaan waxaan waa siyaasad ah xili yaray socdaan way dhammaadaan waa laga tagaa arrimahan hadeer wax cusub ma aha dad badanaa lagu soo sameeyey turushka lagu soo sameeyey talyaaniga lagu soo sameeyey greega lagu soo sameeyey wax hadeer cusub maaha marka waqti waqtige waqtigeedan ku jirna hadeer hadda waxay ku soo aaday arintan iyadoo kursigan federaalka oo hadda xisbiga adugu aad ka tirsan tahay oo jaagajaaga la yirahdo inay jenny maclin ay iska casishay oo ka fadhiisatay siyaasadda qof cusub loo raadinayo hadda xisbiga laborku waxa uu go-aansaday in centraalka ama xisbiga sare laga soo go-aamiyo marka ma laga yaaba hadda arrintan lagaa qoray ama eedahan oo kale laftigeeda xisbiga laftigiisa inay dhaawac u geystaan oo dadka xubnaha ka ahaa dadka lookalka halkan oo awal laga yaaba inay cod ku yeelan lahaayeen qofka loo dooranayo hadda inaysan haysan oo xisbiga centraalka ama xisbiga dhexe uu soo go-aansanayo
mar hadiiba ay arrintu naqotay in ururka yani guddiga ugu sareeya xisbiga uu go-aan ka qaadan doono beri maalinta jimcaha ah iyagaana soo go-aamin doona koleyba qofkii musharax u naqan lahaa xisbiga leberka ee xaafadda hadda aan deganahay jaga jaga go-aankaasna cid ka hor imaan karta ma jiro waa in la waafaqaa daacad loo noqdaa qofkii lasoo magacaabo waa inaan la shaqeynaa doorashada soo socoto aan liberaalka aan kula tartami doono taa isweydiin ma leh dee nasiib daro waa in dadkii localka grassrootka ahaa loo diiday inay codeeyaan oo qofkii iyaga ay rabaan ay doortaan taa waa nasiib xuma dhacday say ku dhacdayba way dhacday laakiin mar haddii laakiin haddana ururka guddiga ugu sareeya oo go-aan gaaro go-aanka waa in aan wada raacnaa taasaa waajib nagu ah adiga xuseen xarakow ahaan xisbiga hadda tobaneeya sanad ka soo tirsan tahay branch baad ama ama laantaanaad madaxweyne ka tahay hami siyaasadeed oo laftigaagu hadda kursigan banaanaadoo kale inaad musharaxiinta ku birto ma kugu jiraa weli gacantaad u taagtid haddaan si dhab ahaan xaqiiqa kula hadla aniga diyaar uma yihi inaan kursi gacan u taago xilliga hadeer la joogo sababtaan xisbiga oogu jirana inaan yani inaan dadkayga wacyigeliyo aan aan ku dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan siyaasadda wadankan ka jirto sababahaas waay waxaan ulajeedada haddana xoogga saarayo waqtiga xaadirkana diyaarumiy inaan gacan u taagto kursi laakiin mustaqbalka wax kastaa dhici kara ama ama aniga ha naqda ama qof kale ha naqdo dee waan ku jirnaa xisbiga de haddii jaaniska una soo maro cidna ma diidayso dadka kale soomaalida hadda ku dhageysanayo ama siyaasadda ama stateka ha noqoto ama federaalka ha noqoto u hanqaltaagayo ama raja kaga jirta qoraalladan oo kale dhibaato ma ku yihiin bay kula tahay markii magaca soomaalida soomaali branch takin bay sameeyeen ama wax noocaas la yidhaahdo dhibaato ma ku tahay bulshada inteeda kale laga yaabo inay siyaasadda soo gasho wallaahi qofkaan aan dhabar adag u lahayn siyaasadda waxaan kula talinaa inuusan soo gelin ma sahlana ma aha markii ugu horeey anigaan maqaal laiga qoro dhowr jeera maqaal laiga qoray magacyo badanaa la ii bixiyey de ma ihi qofka ugu horeeyo intaa lagu sameeyey dadka xisbiga ku jiro dhan markaa la sheekaysta maan dadka wasiirada ah taa markaa la sheekaysta inaan wax lagu sameyn ma jiro marka siyaasadda wasaa ah jiid aan ku jiido haddana markay dhammaato dadkoo dhan waa wada saaxiib cadaawad ma jirto ma aha midii africa oo kale laakiin wax waliba waqtigay leeyihiin waxaynu u baahan tahay sabar iyo adkaysi marka wax sahlan ma aha waa gartay eedaha joornaal ku qornaa waxaa kaloo ka mid ahaa in dadka xubnaha ka ah oo laybarka soomaalida inaad adigu u sheegtid cidda ay u codaynayaan eedahaas maxaa ka jira
eedahaas wax kama jiraan qof soomaali la qasbi kara ma jiro soomaalida waa hadda ka hor maqaal kaloo nin kale igu wareysta waa ku eri soomaalida way jecel yihiin inay hal dhinac u wada codeeyaan israacaan laakiin qof yani wadaad ah oo ama ama qof liader ah u sheego sidaa codeeya ma jiro sida habka soomaalida iskuma xirna masaajideena lagama dhaho saa u codeeya sida ay dadka qaarkood sida communityada kale talyaaniga oo arkay kiniisadaha inay dhahaan one blog of word ay leeyihiin annaga laakiin maba controli karto waa adag tahay somaliland one blog of word ka dhigtid laakiin waa qaar ku dhahaya maxaan sameeya isaan codeeya waa dhici kartaa qofka isaga xur u laakiin si uu codeyn lahay waxaa lahay haddana haddaan kaga hadlaba jaga jaga labaatanka sana haddana soo dhaaf wax codeyn amaba dhicinba oo preselection ah afar sano iyo bar xataa doorasho oo xataa oo xaafadda kama dhicin marka de mudaan ka maqannaha codaynti dowladda victoria waxay soo rogtay barnaamij lagu caawinayo bulshooyinka afrikaanka dabcan soomaalidu jaaliyadaha ugu baahida badan bay ku jiraan baan isleeyahay barnaamijkaasoo loo bixiyey african action plan loo bixiyey oo lacaga dowladdu ay qoondaysay maxaad kala socotaa maxaad isleedaha ama filaysaa in soomaalidu ay ka hesho barnaamijkaas
waxaan rajeynayaa in yani barnaamijka ay african action plan ay dowladda victoria ku dhawaaqday oo ay u qoondeysay sideed milyan iyo bar lacag ku dhow sagaal iyo waxaan dhihi karnaa toban milyan wax ku dhow markii lagu daro milyan iyo bar oo dhalinyarada ku saabsan hadeerna ay guddi u sameeyeen implementation committee waxaan filaya implementation committee inuu hadda buuxsamay maanta waxaan arkay shaqo advertisement ah oo qofkii barnaamijka hagi lahaa loo ay soo bandhigeen qof koley waxaan filaya inuu afrikaan noqon doono ama qofkuu noqon doono afrika dhaqankeeda aqoon u leh marka waxaa soo dhawaaday xilligii la hirgelin lahaa waxaan rajeynaynaa in soomaalida ay hurdada ka kacdo ay dadaalaan ay isku xirnaadaan aniga diyaaraan u ahay inaan yani wixii talo iyo wixii loobin aan dowladda breshar ku saarno si soomaalida ay sheer fiican uga helaan arrintaas qof kastana waxaa inaan gacan ku siiyo khaasatan xaafadaha kale ee soomaalida ay ay ka seexdeen arrimaha siyaasadda ay hurdaan aysan la socon inay yacni ama xildhibaanadooda ama ama dadka siyaasadda ku jira ay saaraan pressure marka diyaaran u ahay cid kasto soomaaliya meel kastoo ay joogto in yacni xaqeeda ay helaan ay ka faa'iidaystaan iyagoon yacni wax buuq iyo waxaa sameynin runtii barnaamijyo fiicanaa la sameyn karaya haddii laisku xirnaado taasaan kula talin lahaa inaan gacmaha isqabsano aan dowladda hal meel ugu soo jeesano baahida ugu badan maxaad is leedaha oo soomaalida ay u baahan wallaahi baahida waa badan tahay dhinaca dumarka dhalinyarada baahida waa badan tahay runtii tan iigu daran aniga waxa waaye dhalinyarada jaamacada kasoo baxo shaqo la-aanta kuwa hadday meel gaaraan waxaan filaya in soomaali community ay xoogaa ka bixiyo mainstreamka haddaan galno waxaa laga yaaba kuwa inay kuwii kala qaadaan laakiin baahida dumarka shaqooyin badanaa jiray oo sida daykeerka iyo arrimo kalen ka faa'iidaysan jirna haddeer ay dhibaato xoog leh naga soo gaartay dhinaca dowladda aan dagaalkeeda wadno dee oo doorashaa imaan doonta dowladda hadday isbedeshana dowladda kale la xisaabtamayna xitaa arrimihii daycareka yacni waxaa jira dad oo si fiican u shaqeeya oo nidaamsanaa qaladaada yarbaa ha galaan laakiin aan u baahnayn in la xero because dadka ka shaqeysanaya badnaa oo nolol fiican ka heli jira canshuurtana bixin jiray marka in waxoo dhanba laga dhigo yacni usha ay ku dhacdo waxoo dhan wixii fiicnaa wixii xumaaba ama wixii dhexdhexaad ahaa arrintaa waa arrin aan ka xumahay runtii aan ilaa haddeer aan ka doodna loobin u sameyno haddii dowladda hadda joogta ayna dhegeystaan waa kheyr haddaysana dhegeysan doorasha imaan doonta hadday dowladda isbedesho aan dowladda kale aan kula xisaabtana arrintaa dhinaca dumarka waa laakiin dhinaca raggaani waxaa igu muhiimsan ardayda shaqo la-aanta inaan xooga saarno hadda halkan heedelbaag oo kale barnaamijyaha ka socda ay arrimaha hirgeliya nool qofa shaqo ay heshay yani haddaan dhinac kasta ka wadna arrintaa aan bushgareyno ay shaqooyin helaan kuwaasa markay meeshii ay galaan la xisaabtami doono systemka marka kuwa kalena ay noqon doonaan role model marka employmentig ina aada xoog u saarno waa runtii
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.